إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآن بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ramadaan mubaarak dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka subaxnimo ee idaacadda islaamiga alfurqaan waxaa maanta degan xalada degmada masaajida caligaduud oo shalay ciidamada mujaahidiinta ee dagaal culus kula wareegeen weerar ayaa lagu qaaday saldhigga magaalada garowe iyadoona askari ka tirsan maamulka la baxay puntland uu si barara u togtay wiil yar askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa wiil bajaajlaha ku dilay magaalada muqdisho madaxweynaha kenya oo iskushaandheen ku sameeyey golihiisa wasiirada ayaa aadan barre ducaal u magacaabay wasiirka caafimaadka warka waxaad sidoo kale ku dhegaysan doontaan xalqada sagaaliyo tobanaad ee taxanaha ta'amulaadka suuradaha nuuri alxujraad oo uu jeedinaya sheekh khaalid baadarfi موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
waa subaxnimo khamiisa taariikhdii jirigan ay ku beegan tahay toddobiyo labaatanka bisha ramadaan kun afar boqol afartan iyo lix hijiriga dhanka kalena waafaqsan toddobiyo labaatanka bisha maars labada kun shan iyo labaatanka ku soo dhowaada warkii oo dhammaystiran waxaa maanta degan xaaladda degmada masaajida caligaduud oo shalay ciidamada mujaahidiintu ay dagaal culus kula wareegeen sida warka uu ku faahfaahinayo maxamed daayir calisow degmada tawfiiq ama masaajida caligaduud ayaa maanta degan kadib dagaal culus oo shalay halkaa ku dhex maray ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin iyo kuwa dowladda federaalka ah oo saddex sano ka hor dagaal maalmo socday ku qabsaday gudaha magaalada khasaaro xoog leh ayaa dowladda federaalka ku gaaray dagaalka shalay ka dhacay masaajida caligaduud waxaana dhimashada askarta ay gaartay shan iyo toban askari halka ay ku dhaawacmeen lix kale meydadka qaar ayaa weli lagu arkayaa gudaha magaalada iyo daafaheeda dadka shacabka ah ee shalay ka baxay magaalada si aysan waxyeello u soo gaarin ayaa xalay iyo saakay dib ugu soo laabtay guryahooda iyagoo muujinaya dareen farxadeed oo ku aadan isbeddelka maamul iyo midka ciidan ee ka dhacay magaalada mid ka mid a dadka ku nool magaalada masaajid caligaduud oo aan qadka telefoonka ku wacay ayaan wax ka weydiiyey xaalka magaalada iyo cidda hadda gacanta ku haysa isagu masaacaligud waa degan yahay ma garatay daalintaa ku sugan adowgana ilaahay wuu ka jebiyey waa gartay reer caligiyo saakaka kuwaa bariisteen raayata codkood magaala ka babanaysa ilaahay cadaawaan dul qaaday xal waa iska degan yahay maasha allah dadku hadday dib usoo laabtoo haya dadku hadday dib usoo laabtoo haya magaalada ha meydad qaar baa magaalada lagu arkayaa sidii la ii sheegay maxaad noogu sheegi kartaa way jiraan way jiraan magaala ku dambeyn laakiin hadday dadku soo laabteen xilligan kadib waa in layska duugaa marka niyo sideeda meel hoose sideed iyo meel afar ka saar oo meydada ha iyay ka tirsanaayeen waa maleeshiya xasan ku guurtay Een, waxay sheegayaan in magaalada ay ku laabteen oo gacantooda oo ku jirto maxaa ka leedahay warkaasi maadaama dadka deegaanka aan tiiri maya maya wax jiraan ma jiraan magaalada si kale looga ceyriyey wax dib usoo laabta ma jiraan deegaanka ku sugan wax laasa oo ka dhaca ma jiraan ciidamadii halkaa ku sugnaa dhowrkii sano ee lasoo dhaafay ogaalkiin halkee bay ku dambeeyeen ogaalkeena waxay ku dambeeyeen qaar dhankan cadala u cararay iyo wax ceebtan isku ilaalinaya u badan yihin dadka een, ah, halkaa ku nool haddaad tihiin sidee baad u aragtaan ciidanka idin yimid deeginta waxaan aragnaa waxa wahay khayr iyo kitaab ilaah naga maqnaa in sala ka aragna dhibaato ka weyn ma jirtaba haddii kitaabka ilaah meesha ka maqan yahay dhibaato ka weyn oo jiri lahaa ma jirtaba maxaa muuqda marka oo ay geysteen dhibaato weyn bay geysteen oo waxa wahay intii ay deenta ka maqneed waxa wahay dadkay gumaadeen dadkii xabsiya ka orgudiyeen dukaamekii oo dadka shacabka ay lahayn wala jarsadeen wadankii wadan baaba waay gurihii way dumiyeen magaalo magaalo qarqaad ay naqata marka waxa wahay maadaama ilaah kitaabkiisa usoo naqayay waxaan rajeynaa inay si yarba kusoo laabi doonto insha allah masaajid cali guduud bal dadka aanan aqoonta u lahayn haddaad u sharaxdid maxay tahay magaalada maxaad nooga sheegi kartaa istaraatiijiyadeeda magaalo masaajid cali guduud horta waa magaalo waxa wahay istaraatiijiya waxay ku taallaa waxa wahay bariga gobolkay ku taallaa ceebta waxay u jirtaa soddon kilomitir magaalada muqdisho waxay u jirtaa boqol iyo siddeetan kilomitir waa magaalo cadku markuu imaanayey uu dagaal ka bilaabay oo meelihii jooxay xabsada kamida aw ahay marka maanta waxay dhabarjab ku tahay xamladii uu gurguus kusoo qaaday shacabka soomaaliyeed inay meeshii uu ka bilaabay maantay taagan tahay askari ka tirsan dowladda federaalka oo ka badbaaday dagaalkii shalay ayaa sheegay in ragga weerarka ku soo qaaday ay si wanaagsan u haysteen xogta ciidamada dowladda federaalka taasoo u suurtagelisay inay si toos ah u beegsadaan gaari uu saarnaa hubka ciidamada dowladda federaalka askarigan ayaa jabka dowladda federaalka gaaray dusha ka saaray hay-adda sirdoonka ee dowladda federaalka kuwaas oo uu sheegay inay ku guuldaraysteen inay ka warhelaan ciidamada mujaahidiinta ee la wareegay masaajidda caligaduud dagaalkii wuxuusnimada ahay ee ka dhacay masaajid cali gaduud ayaannu ka hadlaynaa waxaa nasiib darro weyna walaalayaal inaa ciidankii xoogga dalka soomaaliyeed uu yahay baylah sababtay tahay mar laba jiha ayay ka soo weerareen kaga sii darane markay qaraxa rideenba baabuur risaasa meesha yeelay ayaa dhowr iyo labaatan nin oo faras jaayada lagu dhuftay ka orod badan ay toos u soo aad dibeyna saadag iyo weedha ayaa kulmiyey bal yaa u sheegay baabuurka risaasa meesha ku jiro yaa u sheegay say marka sirtaan ku heli karaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sirtiisa ku heli karaan say baabuurka risaasta ku heli karaan sirtooda wada shaqayn baa jirto mas'uuliyiinna la shaqaynaysa calal u shaqaystayaala oo xil hayso raallaan looga yahay waxa meesha ku baabaa waa ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ee har iyo habeen qoraxdu taagna iyo dhalanteedka waxaase kaloo nasiib darro weyna laamaha sirdoonku iyagu macmuulay cunayaan ilaahay baan ku raartee qaabka waxa ka dheer iyo waxa ku soo dhow iyo waxa dhibaatada keeni kara aykusoo ma baran miya kumanaan ka tirsan ciidamada dowladda federaalka oo ku qalabaysan hub kala duwan ayaa saddex sano ka hor waxa ay qabsadeen masaajida caligaduud wixii xilligaasi ka dambeeyeyna magaalada waxa ay ka wadeen dhibaatooyin kala duwan oo saameyn lixaad bay ku yeeshay dadka deegaanka dowladda federaalka ayaa masaajid caligaduud u arkaysay meel istaraatiiji ah oo ay tahay in lagu fara adeego iyadoo xoojisay ciidamo halkaa ku sugnaa balse xarakada shabaabul mujaahidiin kama hor istaagin hore u socodkooda ah qabsashada magaaladan ayaa waxa ay dhalisay hadalhayn xoog leh iyadoo ay is-eedaynayaan saraakiisha iyo madaxda dowladda federaalka magaalooyin ka tirsan gobollada galgaduud iyo shabeellaha dhexe oo ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda federaalka ayaa waxaa la tilmaamayaa in ay ku adkaan doonto sii haysashada magaalooyinkaasi maadaama masaajid caligaduud ay ahayd meel istaraatiiji ah oo difaac u ah magaalooyin ay hadda ku go'doomeen ciidamada dowladda weerar culus ayaa lagu qaaday saldhigga magaalada garowe iyadoona askari ka tirsan maamulka la baxay puntland uu si bareera u toogtay wiil yar farxaan cali cabdullaahi ayaa ka waramaya maalintii shalay waxaa magaalada garoobe ee xarunta gobolka nugaal ka dhacay weerar ay kooxo hubaysan ku qaadeen saldhigga dhexe ee magaaladaas kooxaha weerarka soo qaaday ayaa ka caraysnaa hub laga qaaday waxaana iska horimaadka ku dhintay mid ka mid ah raggii weerarka soo qaaday dagaalkan ayaa dhacay kadib markii ciidamada amnigu ay weerareen maleeshiyada magacooda loo soo gaabiyo b s f oo lagu eedeeyey inay wateen gaari bas ah oo laga dhacay maamulka isku magacaabay puntland dhowaan ayay ahayd markii garoobe uu sidoo kale ka dhacay iska horimaad geystay dhimashada saddex askari iyo dhaawaca tiro intaas ka badan oo uu ku jiro taliyihii madaarka garoobe weerarkan ayaa ku soo aadaya xilli madaxa maamulkaas saciid cabdulaahi deni uu ku sugnaa isla magaalada boosaaso tani ayaana ka dhigan in amni darada ka jirta gobolka aan waxba ka qaban hoggaanka maamulkaas geesta kale askari ka tirsan maamulka la baxay puntland ayaa waxa uu isla magaalada garoobe si bareer ah ugu toogtay wiil yar kaas oo lagu magacaabi jiray mustafa manuur mustaf oo siddeed iyo toban jir ahaa ayaa waxa uu ka shaqayn jiray dhaqista gawaarida waxaana la soo warinayaa in askariga uu si bareer ah u toogtay wiilka dhallinyarada ah waa dilkii labaad ee magaaladaasi ka dhaca toddobaad gudihii iyadoo dhowr habeen ka hor ay ahayd markii sidan oo kale askari ka tirsan maamulka isugu yeeray puntland uu si bareer ah u dilay wiil yar oo ku sugnaa isla magaaladaasi askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa wiil bajaajlaha ku dilay magaalada muqdisho faahfaahinta warkaas waxaa halkani ka soo jeedinaya wariyeheena cadnaan xaaji muxsin wiilkan oo ahaa wade mooto bajaaj ayaa maanta lagu dilay degmada dharkeynley ee magaalada muqdisho dilka wiilkan ayaa ka dambeeyey askari ka tirsan dowladda federaalka wuxuuna yimid kadib markii isagoo laamiga dhinaca maraya ay mootada biyo ku fardhisay askariga maadaama magaalada ay roobab xooggan ka daayaan qof goobjooge ah oo ku sugnaa halka uu dilka ka dhacay ayaa warbaahinta uga waramay sida ay wax u dhaceen
niyow waa arrin yaroo layaab leh oo maxaa bi igu shurtay biyaha maxaa bashi igu siisay la isku dhinaday hawdhan waa weerar galle waa niyo galley waxa waaye hadiga eriyada xaajigaabo waxyar markii la laasa xaajigaabo eri maxaanka xaajigaabo marka guryihiisa niyo rarada iska jira laamiga waa iska qoyanya soma laamigaa qoynaha marka badaalle iska- iska socdo ayaraska iska socdo baa qof wadada geeskiisa maraayo biyo yar oo gaarsiiyey oo kus kusiinbaa qofka dee dhanba anaga waxaa ogaanay inuu biskalad uuna soo baxay kolbe biskalad uuna soo baxay maxaa biyaha igu subtoon ku dilin kamid ah sidii oo ku dhintay bajaajkiisa lagu qaaday waxaa muddooyinkan dambe xargaha goostay dilalka iyo dhaawacyada ay geysanayaan ciidamada dowladda federaalka ee ka howlgalo magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya iyadoona dilalka ugu badan ay u geysanayaan gaadiidleyda gaar ahaan kuwa kaxeeya mootobajaajta madaxweynaha kenya oo isku shaandhiin ku sameeyey golihiisa wasiirada ayaa aadan barre ducal u magacaabay wasiirka caafimaadka cabdalla mukhtaar jeylaani ayaa ka waramaya aadan barre ducaale oo ka mid ah golaha wasiirada dowladda kenya ayaa laga qaaday xilkii wasaaradeed ee uu hayay bilihii lasoo dhaafay iyadoo loo dhiibay wasaarad cusub tani oo qayb ka ah isbeddelka uu madaxweynaha kenya william ruuto ku sameeyey golihiisa xukuumadda aadan oo ah nin soomaali ah siyaasadda gumaysiga kenya ee ummadda soomaaliyeedna u ololeeya ayaa laga qaaday xilkii wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada iyo kaymaha waxaana laga dhigay wasiirka wasaaradda caafimaadka debro barasah ayaa laga dhigay wasiirka deegaanka isbeddelka cimilada iyo kaymaha ee kenya waxaana isbeddelkan la sameeyey uu qayb ka yahay xaaladda xasilooni la-aanta ee haysata dowladda uu hogaamiyo william ruuto taasoo dhowr jeer golaheeda wasiirada isku shaandheen lagu sameeyey aadan barre ayaa horay u ahaa wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda kenya inta uu wasaaradaasi hayay ayaana wuxuu ducaale ku kacay gobodfallo ka dhan ah ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed kuwaasoo ka dhacay gudaha soomaaliya iyo dhulka ay kenya gumaysato iyo xitaa dhulxeebeedka ay degaan dadka muslimiinta halka warkan aad kala socotaan waa idaacadda islaamiga alfurqaan iminkana waxaad ku soo dhowaataan xalqada sagaal iyo tobanaad ee taxanaha taamulaadka suuradaha nuuryaal xujraad oo uu jeedinayo sheekh khaalid baadarfi waxaana tarjumada duruusta halkani ka soo jeedinaya walaalkeen maxamed cali aadan
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا
تأملات في سورتي النور والحجرات
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد نكمل تأملاتنا في سورة الحجرات وفي هذا الدرس بإذن الله سنتأمل في قول الله سبحانه وتعالى waxaan sii dhammaystiraynaa ta'amulaadkeenna suuratu alxujuraat darsigan allah idankii waxaan isku dultaagi doonnaa hadalka allah ee ah إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قال ابن كثير رحمه الله ibnu kathiir raximahullah wuxuu leeyahay wuxuu alle ula jeedaa mu'miniinta iimaankoodu dhammaystiran yahay oo aanu shakin kuna sugnaaday hal xaaladood oo aan gelgelan waana rumayn baraxla kuwa jihaaday maalkooda iyo naftooda waxaa loola jeedaa waxay ruuxdooda iyo maalkooda ku bixiyeen daacada allaah iyo raalli ahaanshihiisa kuwaas ayaa marka ka run sheegay hadalkooda ah inay mu'miniin yihiin lamana mid ahan acraabta qaarkood oo aan diinka ka haysanin waxaan hadalka ahayn as-sacdi raximahullah wuxuu yidhi mu'miniinta dhabta ah waa kuwa kulmiyey iimaanka iyo jihaadka qofkii gaalada la jihaada waxay taasi muujinaysaa in iimaan dhab ah uu qalbigiisa ku jiro qofka aan jihaadinna waxay taasi muujinaysaa in iimaanku dacfi ku jiro shardiga iimaanka uu alle ku xirayna waa inuusan qofku shakin marka aayaddan wuxuu alle daliilka caddaynaya iimaanka dhabta ah ee aan wax shaki ah lahayn ka dhigay jihaadka waddada allaah oo lagu bixiyo naf iyo maal sababtu maxay tahay qofka iimaanka leh ma bakhiilayo inuu bixiyo waxa ugu qaalisan ee uu haysto taasoo ah maalkiisa iyo naftiisa maxaa yeelay wuxuu ogyahay in haddii uu bixiyo waxa wanaagsan ee uu haysto uu alle ku abaalmarin doono abaalmarin weyn allah wuxuu yidhi ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون وغير ذلك من فضائل الشهاده في سبيل الله فضائل بذل النفس في سبيل الله وايضا المال fadaaishaas iyo kuwa la midka ahba waxaa iska leh qofka nafta iyo maalka alle dartii u bixiya ee doonaya inay diinkan u hiiliyaan si dhulka loo makaniyo iimaanku waa qowl iyo camal sidaba ay qabaan ahlusunna waljamaaca waa hadal afka laga yidhaahdo jawaarixdana ay ka dhabaynayaan oo ay camal samaynayaan wuxuuna ku kordhaa daacada wuxuuna ku nusqaamaa macsiyada marka uu imtixaanku yimaado qofka mu'minka ah dib iskuma dhigo qofka doonaya marka inuu ogaado in iimaankiisu uu dhab yahay ama dhalanteed yahay ha u fiirsado naftiisa iyo halka ay ka joogto jihaadka haddii uu ka mid yahay dadka jecel jihaadka iyo mujaahidiinta insha allah qofkaasi waa ka dhab sheegashadiisa iimaanka amaa haddii uu yahay mid kadib dhaca jihaadka dadkana ka reeba jihaadka ama carabkiisa aanu ka daalin inuu xumaan ka sheego mujaahidiinta kaasi ma noqonaya qof iimaankiisu dhab yahay allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi
الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون وقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu noo sheegay in qofka aan jihaadin naftiisana aan uga sheekaynin jihaad inuu yahay qof leh mid ka mida sifaadka munaafiqiinta nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi qofkii dhinta isagoo aan duulin naftiisana aan uga sheekaynin duulaan wuxuu ku dhintay sifo ka mida sifaadka munaafiqiinta walciyaadu bilaah sababtu waxay tahay nifaaqu wuxuu ka soo horjeedaa runta marka imtixaanka rasmiga ah ee iimaanka xaqiiqadiisa lagu ogaado waa jihaadka in loo huro naf iyo maal maadaamana la faray inaan ka mid noqonno dadka runta sheega ahlu jihaadkana lagu tilmaamay inay yihiin kuwo iimaankoodu dhab yahay wuxuu allena faray inaan ka mid noqonno dadka saadiqiinta ah allah subxaanahu wa tacaala markii uu ka warramay toobadkeenkii dadkii ka haray jihaadka ee ahaa saddexda saxaabi ee kale ahaa muraara ibnu rabiic hilaal ibnu umayah iyo kacab binu maalik radiallaahu canhum kuwaasoo kadib dhacay qhaswadii tabuug oo aan horay uga harin qhaswo kale marka laga reebo beder oo ahayd qhaswo aan lagu talagelin oo uu rasuulkuna saxaabada farin inay soo baxaan wuxuu marka alle markii uu ka sheekaynayay toobadkeenkooda nafaray inaan ka mid noqonno dadka runta sheega allah wuxuu yidhi وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين والآية في سورة الحجرات aayadda suuratulxujuraat iyaduna waxay noo caddaynaysaa cidda ay yihiin kuwa saadiqiinta ah allah wuxuu yidhi inama almu'minuuna aladiina aamanuu billahi warasuulihi ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون نسأل الله العظيم allah waxaan weydiisanaynaa inuu nagu daro kuwa runta ka sheega hadalkooda ficilkooda iyo iimaankooda waxaan kaloo weydiisanaynaa inuuna waafajiyo waxa uu raalli ka yahay isaga ayaa taas awoodee من الصادقين في أقوالنا وفي أفعالنا وفي إيماننا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه إنه ولي ذلك والقادر عليه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
سورتي النور والحجرات
warkii subaxnimee dhegaystayaal saaki aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa naga intaa